howbarkun wahaayay kulanka magac daray barnaamijka wadajirka ee booliiska iyo bulshada ka salaysan istaraajiyada weedho dhisowka qaab dhismeedka cusub ee booliiska iyo ku furmay magaalada garowe tababarka oo dareero doona muddo lama maalin ah iyo waliba tababarka oo dareero doona muddo lama maalin ah iyo waliba la tababaro doona guddiga xaafada waabir iyo booliiska saldhigga waabir ee magaalada garowe madaxa tababarada booliiska puntland gaashaanle sare maxamed cabdi kismaayo iyo furitaanka tababarka sharaxaad gubi ujeedkiiyo muhiimada lagu leeyay halkan maanta waxaan u fadhinaa barnaamijkaanoo soconayo saddex maalmood oo sii soo socda waxa uu ku salaysan yahay wax la dhaho qaab dhismeedka cusub ee ciidanka booliiska ama ingiriiska sida halkaa ku qoran new police model halkaasoo afartii juun laba kun lix iyo tobankii sidana ku cad dastuurka boqol lix iyo labaatan laba buliis ayay soomaali yeelanaysaa labadaa buliis oo ah maamul goboleedyada buliiskooda iyo booliiska federaalka ahaa marka qaab dhismeedka cusub ee ciidanka booliiska oo lagu heshiiyey sida haddaa aan idiin sheegay afartii juun magaalada baydhabo laba kun iyo lix iyo tobankii halkee waxaan laga keenay iyo xaggee la tiigsanayaa marka waxaa la rabaa in laydiin sameeyo istaraatiijiyo ama qaab lagu wada shaqeeyo kaasoo khaas u ah booliiska puntland iyo xayndaabkiisa macnaha puntland gobolada ay ka kooban tahay qaybaha ay ka soo kooban tahay iyo xaafadahooda barnaamijkan barnaamij la mid ah wuxuu saaka laga fura ayaa isna boosaaso saldhigga mijir xaafadda biyo kulule marka istaraatiiji balan baynu samaysanaynaa tababarka iyagana waa noo furan yahay tababarkun iyo nagado doono koox door muhiime ku qaadow wada shaqaynta booliska iyo bulshada